casharka siddeedaad muxuu ilaahay u oggolaada sharciyo silac kow sidee buu sharku u bilowde sharku wuxuu dunida ku bilowde markuu shayddaanku beentii u horraysa sheegay bilowgii shayddaanku wuxuu ahaa ruux kaamiil ah oo ku noola samada wuxuuna lahaa ikhtiyaar uu ku faalo xumaan ama wanaag laakiinse runta muu xaajisaan cabudaadii uu ilaahay xaq u lahaa buu damcay shayddaanku xaawa oo ahayd naagtii u horrayse been buu u sheegay oo wuxuu ka dhaadhiciyey inay isaga dhegaysato intay ilaahay adeeci lahayd aadan xaawa buu ku raacay inuu ilaahay adeecin goo'anka aadan baa sabaabay siilica iyo dhimashada bilowgii saddex kow ila lex iyo sagaal iyo toban waxaa ku qoran haddaba abeesaddu way ugu khiyaano badnayd bahal kasta ee duurka jooga oo rabbiga ilaah ahu sameeyey oo waxay naagti ku tiri ilaah miyuu idinku yidhi waad inaydnan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal naagtina waxay abeesaddu ku tidhi midhaha geedaha beerta waannu cuni karnaa laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaal ilaah wuxuu nagu yidhi waa inaydnan waxba ka cunin ama aydnan taaban yeednan dhimanina abeesadiinna waxay naagti ku tidhi ma dhiman doontaan waayo ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontan sidaa ilaah oo kale idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhaha u roon yahay oo u yahay geed caqli lagu yeesho ayay midho ka qaadatay oo cuntay ninkeedii la joogayna wax bay ka siisay oo isagina wuu cunay wejigaagu dhidhidhsan baad wax cuni doontaa ilaa aad dhulka ku noqotid maxaa yeelay dhulka laga qaaday waayo ciid baad tahay ciid baadna ku noqon doontaa markuu shayddaanku xaawa ugu taliyey inay ilaahay maqlin wuxuu bilaabaye ka hor imaansho xukunka ilaahay iyo daraajadiisa ugu sarraysa binu-aadanka ugu badnaantooda waxay raaceen shayddaanka inay ilaahay xukunkiisa diidaan markaasuu shayddaanku noqday madaxda dunida yohanna afar iyo toban soddon waxaa ku qoran mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono maxaa yeelay kan madax dunida ahu wuu imaanayaa isaguna waxba iguma laha yohanna koowaad shan sagaal iyo toban waxaa ku qoran waxaynu og nahay inaynu kuwa ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuuna ku jirto gacanta ka sharka leh laba ilaahay abuurtiisa ma waxba ka khaldana ilaahay shuqulladiisa oo dhan waxay yihiin kaamil bini'aadanku iyo malaa'igtu uu ilaahay abuuray si qumaan bay ilaahay u adeeci kareen annaga ilaahay wuxuu nagu abuuray ikhtiyaar aan ku kala dooraanno xumaan iyo wanaagba qornimadaasi waxay ina siisay fursad aynu ilaahay tusno jaceylkan u qabno isaga yacquub kow saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa ku qoran midna yuu odhanin qolkii la jirrabo xagga ilaah baa layga jirrabe waayo ilaah laguma jirrabo shar isaguna midna ma jirrabo mid kasta waxaa jirraba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanaayo oo la sasabaayo isaguna damacu kolkuu uu raysto wuxuu dhala dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keena dhimasho yohanna koobaad shan saddex waxaa ku qoran waa kan jaceylka ilaah kaasoo ah inaynu khaynuunnadiisa xaajinno oo khaynuunnadiisuna ma cusla saddex muxuu ilaahay wax uga qaban waaye dhibaatooyinka iyo silica ilaa hadda maxay tahay sababta uu yahoba wakhti koobaan u oggolaaday in xukunkiisa laga soo horjeedsado sidoo inoo tuso in ku dadaalka maamul aan tiise ahayn bila faa'iido tahay lix kun oo sannadood ee taariikhta bini'aadanka baa inoo cadaysa in maamuliyaasha bini'aadanka dagaal dulmi hakdarro iyo cuduro tirtiri kari waayeen yeremiya toban labaatan iyo saddex waxaa ku qoran rabbiyow waan ogahay in binu'aadmiga jidkiisu uusan gacantiisa ku jirin ninkii socda inaba karti uma leh inuu talabooyinkiisa toosiyo marka layska hor keeno maamulka ilaahay iyo kan bini'aadanka ilaahay maamuulkiisa baa kuwa aqbala wax u tara mar dhow yooba wuxuu burburin doonaa dowladdaha bini'aadankao dhan kuwa xukunka ilaah doortay kaliya baa dunida deganaan doona daaniel laba afartan iyo afar waxaa ku qoran oo wakhtiga boqorradaas ayaa ilaaha samadu dhisi doona boqortooyo aan weligeed la baabi'inayn ama dowladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn laakiinse way jejebin doontaa oo baabi'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan markaasay weligeed tagnaan doontaa afar fursaddee buu ilaahay dhulqaadkiisu ina siiyaa shayddaanku wuxuu ku adkaystay inuu qofnaba yohoba u adeegan daamac la'aan beentaas ma banneey karta waad karta dhulqaadka ilaahi gebigeenna wuxuu ina siiye fursad aan ku kala dooraanno xukunkiisa ama kan bini'aadanka sidaa noolasheenna u noolnahay baan ka tusi karna wixii aan doorannay ayub kow siddeed ilaa laba iyo toban waxaa ku qoran markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi addoonkayga cayuub maa ka fikirtay maxaa yeelay isagoo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin khumaan oo toosan oo ah mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada markaasaa shayddaan rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi baal ayuub ma waxtar la'aan buu ilaah uga cabsada sowdeer kuma aad wareejin isaga iyo reerkiisa iyo waxa u haysto oo dhanba shuqulkii gacmihiisa barakaysay oo xoolihiisuna dhulkay aad ugu bateen laakiinse haddaba baal gacantaada soo fidi oo wuxuu haysto oo dhan taabo oo isna sida runta ah hortaada wax xun buu kaga sheegi doonaa markaasa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi baal eeg wuxuu haysto dhammu gacantaaday ku jiraan laakiinse isaga nafsaddiisa waa inaadan far saarin markaasaa shayddaan rabbiga hortiisa ka tegay maxmaxyadii labaatan iyo toddoba kow iyo toban waxa ku qoran wiilkaygiiyow akhli yeelo oo qalbigayga ka farxi si aan ugu jawaabo kii caayaba shan sidee baan u dooran karnaa xukunka ilaahay waxaynu doorannaa ilaahay xukunkiisa markaynu raadinno oo ku dhaqanno cabudaada runta ah ee erigiisa kitaabka quduska ah ku qoran markaynu diidno inaan ka qayb qaadanno arrimaha siyaasadda iyo dagaal sidii ciise oo kale baantusna inaan diidnay inuu shayddaanku maamulaheenna noqdo yohanna toddobiyo toban afar iyo toban waxaa ku qoran erigaagi ayaan siiyey oo dunidu waa nebcaatay waayo eegi kuwaa dunida ma aha sidaanan kan dunida u ahayn shayddaanku wuxuu isticmaalaa kuwaadiisa inuu faafi'iyo xaaraanta iyo waxyaalo dhibaato ku keenaya markaynu diidno waxyaalahaasoo kale asxaabteenna iyo ehelkeennaba ma laha way ina wiirsan doonaan ama way inaga soo horjeesan doonaan markaas waa inaan goo'aan gaarno miyaan la socon doonaa kuwaa ilaahay jecel miyaan adeeci doonaa xukuumaddiisa xigmaad iyo kalgaceel leh haddii aynu sidaas yeelno waxaynu caddaynaynaa inuu shayddaanku been sheegay markuu yidhi qofna ilaahay adeeci maayo haddii ay ku adkaato korintos koowaad lix sagaal iyo toban waxaa ku qoran ama miyaydnan ogayn in kuwa hakhadaraani ayaan dhaxlayn boqortooyada ilaah yaan laydin khiyaanayn ama dhiliyaasha ama kuwa sanamka cabuuda ama kuwa siinaysta ama khaniisinta ama tuugagga ama kuwa wax badan damca ama kuwa sakhraama ama kuwa wax caaya ama kuwa wax dulma ma dhaxli doonaan boqortooyada ilaah korintos koowaad shan iyo toban soddon iyo seddex waxaa ku qoran yaa laydiin khiyaanayin kuwaa xun la socodkoodu waa halleeya aslubta wanaagsan jaceylku ilaahay u qabo binu-aadmiga aawgiis baan u hubna inay sharku iyo siilicuba dhammaan doonaan kuwaa muujiya inay tan rumaystan baan adduunka weligood ku raaxaysan doona yohanna saddex lix iyo toban waxaa ku qoran ilaah intuu dunidu jaceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaysta inuusan lumin laakiinse u lahaado nolosha weligeed ah